إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الفتن والضلالات ثم أما بعد عباد الله خطبتنا اليوم بإذن الله جل شأنه من مقتضيات الإيمان ولوازمه الاستجابة لأمر الله ورسوله waxaa ka mida waxyaabaha iimaanka dhabtii u keensanaya ama ka dhalanaya in ilaahay iyo rasuulkiisa la ajiibo oo la maqlo loona dhega nuglaado walaalayaal in ilaahay baari aada u noqoto waa ta lagu barakoobo in ilaahay subxaanahu wa tacaala aada u dhega nuglaato waa waxa janno lagu helo haddaa taa markhaatigeeda doonto waxaad dhegaysataa qowl اllahi caزa wajal ina alabraara lafii naciim allah waxau ihi jala jalaaluh ina alabraar kuwa baariyada ah ahlulbir kuwa waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala baariga u ah addeecee u dhega nugul samafalkiiyo wanaaggana ku sugan lafii naciim waxay kuwaasi ku sugan yihiin nicmooyinka jannada idan akhi lmuslim waa ukhti lmuslima haddaad doonaysa ilaahay jannadiisa inaad hesho ilaahay baari u noqo oo ha ku dhagaadkaan haddaad doonaysa inaad jahannamo iyo naarta ka badbaado ilaahay baari u noqo oo ha ku dhaga adkaan haadihi listijaaba waa waxyaabaha iimaanka dhabta ah ka dhasha ee midhaha iyo calaamadda u ah walidaalika ayaa sidaad ka dhadhansan doontaan aayaadka aynu kitaabka rabbi ka soo qaadanayno waxaa dhammaantood lagu bilaabayaa ama laynoogu yeedhayaa bismi اliimaan si laynoo dareensiiyo inuu iimaanka dhabtii uu yahay ka kugu xambaaraya dhaganugaylka iyo baarinimada inuu iimaanka dhabtii uu yahay ka kaa hor joogsanaya mucaaradada iyo ilaahay inaad ka hor timaaddo ilaahay waxau ihi subxaanah yaa ayuha aladiina aamanuu اstajiibuu lilaahi walirasuul idaa dacaakum limaa yuxyiikum kuwa iimaanka dhabta a laga helayow allah iyo rasuulkiisa yeela oo adeeca oo maqla idaa dacaakum limaa yuxyiikum markay idinku yeedhaan wax idin noolaynaya waxaa ugu horeysay aayadda waxa weeyaan muqadimo ama bilow looga dhigay nidaau liimaan dhawaaqa iimaanka waana ashrafu nidaa waatuu ibnu mascuud lahaa radia allaahu canhu wa ardaah idaa samicta allaha yaquulu yaa ayuha aladiina aamanuu faaricihaa samcak fainamaa huwa khayru tu'maru bih aw sharu tunhaa canh waxa uu lahaa ayuha almu'min haddaad maqasho ilaahay oo kuugu yeedhaya mu'miniintiiyay dhag raarici oo dareenkaaga soo jeedi waayo ama waa khayr lagu farayo ama waa shar lagu diidayo ilaahay taasuu ku bilaabay oo waxa uhi yaa ayuha aladiina aamanuu waxaa munaasabkeennu u yahay haddaynu mu'miniin nahay rag iyo dumarba dhawaaqaa dhegaheenna inaynu u soo jeedinno si amarka ka dambeeya aynu u qaadanno ama nahyiga ka dambeeya aynu uga durugno ilaahay markaa waxa uhi yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lilaahi walirasuul kuwa mu'miniinta ahow ilaahay iyo rasuulkiisa yeela oo ajiiba idaa dacaakum limaa yuxyiikum markay idinku yeedhaan wax idin noolaynaya waxaa ilaahay aayadda ku caddeeyey in istijaabada iyo dhaganugaylka ilaahay hayin loo noqdo baari ah ay tahay ta lagu helayo waxa weeyaan deganaanshaha iyo nolosha wanaagsan alxayaatu alxaqiiqiya alxayaatu asaciida fii dilli alistijaabati liamri illaahi wa rasuulih nolosha dhabta ah nolosha sharafta iyo karaamada mudan waa ta lagu qaato ilaahay istijaabadiisa ee ilaahay subxaanahu wa tacaala baari loogu noqdo xayaatada dhabtii waa taas laysa man maata fastaraaxa bimayitin inama almeytu mayitu laxyaa'i nin intuu dhintay rafaadka adduunyo looga raaxeeyo si fiican loo aasay meyd ma aha laakiin meydka dhabtihi waa ka isagoo dadka nool dhex socda haddana meytida maxsuubka ah ee aan noloshiisu qiimo lahayn aqbil calى الruuxi wastakmil fadaa'ilaha faanta biالruuxi laa biاljasadi insaanu ayuha alinsaan naftaada iyo ruuxdaada soo qaabil oo wanaaggeeda iyo sharafteeda ka shaqee waayo waxaad insaan karaamale ku tahay waa ruuxda iyo qalbiga islaamka iyo iimaanka ku qoyan laakiin taa haddii lagaa waayo noloshaada iyo xayaatadaadu qiimo ma leh walaalayaal haadihi alistijaaba waxay u baahan tahay ruuxa mu'minka a meel walba ilaahay inuu ugu dhega nuglaado hadduu xaramka joogo iyo hadduu xilliga joogaba waxaa waajib ku ah ruuxa mu'minka ah meel walba ilaahay baari inuu ugu noqdo hadduu ramadaan joogo iyo hadduu shawaal joogaba laakiin wakhtiyada qaarkood haddaad ilaahay ka cabsato meelaha qaarkood haddaad ilaahay kaga cabsato meelaha qaarkoodna ilaahay aada waxa weeyaan addeeci weydo taasi waa khalal iyo nuqsaan iimaankaaga iyo diintaada ku jirta walaalayaal waxaa kaloo allahu yihi tabaaraka wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu atiicu llaha warasuulah walaa tawallow canhu waantum tasmacuun walaa takunuu kaladiina qaaluu samicnaa wahum laa yasmacuun ilaahay waxau uhi jalla sha'nu kuwa mu'miniinta ee iimaanka dhabta a laga helayo atiicu llaha warasuulah allah iyo rasuulkiisa yeela u dhega nuglaada oo baari u noqda walaa tawallow canhu waantum tasmacuun ha ka jeedsanina idinkoo maqlaya waa taa aayaadkii ilaahay laydinku dul akhriyayo axaadiistii nebiga sala allahu calayhi wasalam saxiixahayd ee ka sugnaatay aada maqlaysaan ha ka jeedsanina ayaa layna leeyahay idinkoo maqlaya allah waxau uhi subxaanah walaa takunuu kaladiina qaaluu samicnaa wahum laa yasmacuun ha noqonina sidii kuwii yidhi waanu maqalay iyagoon waxba maqlayn waxaa loo jeedaa gaalada iyo munaafiqiinta iyo mushrikiinta dhegihii ilaahay siiyey ee ay xaqa ku maqleen markay ku intifaaci waayeen ee ay waxay maqleen qaadan waayeen dhagahooda iyo dhegala'aantu waa isku mid indhihii ilaahay siiyey xaqii markay ku arki waayeen indhaha ay qabaan iyo indhola'aantu waa isugu mid carabkii alla uu siiyey xaqa markay u adeegsan waayeen carabka ay leeyihiin iyo carab la'aantu waa isugu mid sidaa darteed baa allahu yidhi subxaanah summun bukmun cumyun fahum laa yarjicuun waa kuwo dhagala oo indhala oo afla oon ka soo laabanayn habowgooda walaalayaal waxaa allahu yidhi isagoo addoommadiisa mu'miniinta alla hadlaya walaa takuunuu kaladiina qaaluu samicnaa wahum laa yasmacuun kuwaa ha la mid noqonina yidhi waanu maqalay iyagoon maqlayn waayo ruuxu waxa uu maqlay hadduu qaadan waayo wuxuu ka dhigan yahay isagoon maqlin waayo haddaanu ku intifaacin maqalku muxuu u taray xaqa uu arkay hadduu raaci waayo isagoon arkin bay ka dhigan tahay waayo aragga uu arkay muxuu u kordhiyey xaqa uu arkayo hadduu ku hadli waayo oo uu qaadan waayo dee isagoo afla oo carabla ayaa uu la mid yahay walaalayaal idan rabbi subxaanahu wa tacaalaa aragga uu ina siiyey xaqa waa inaynu u adeegsanno dhagaha uu ina siiyey xaqa waa inaynu u adeegsanno carabka uu ina siiyey xaqa waa inaynu u adeegsanno gacmaha iyo adimada uu ina siiyey xaqa waa inaynu u adeegsanno qalbiga alla inagu manaystay xaqa iyo wanaagga waa inaynu ku weelayno haddii kale la'aanteeda ayaa waxa weeyaan dhaanta walaalayaal waxaa kaloo rabbi uu yidhi subxaanah wamaa kaana limu'minin walaa mu'minah idaa qada allaahu warasuuluhu amraa an yakuuna lahum alkhiyaratu min amrihim waman yacsi allaaha warasuulah faqad dalla dalaala mubiina ilaahay waxau ihi jala jalaaluh wamaa kaana limu'minin walaa mu'minah ay maa saxa wala staqaama wamaa yembagii ma qumana oo ma habboono oo uma habboono uma munaasab uma aha ruux inuun iimaan leh rag iyo dumarkuu doona ha noqdee idaa qada allaahu warasuuluhu amraa allah iyo rasuulkiisu arrin markay gooyaan ee la yidhaahda ilaahay baa sidaa yidhi qaala allah ee la yidhaahda rasuulkaa sidaa yidhi qaala rasuuluullah ruux iimaan qalbigiisa u degay uma habboona an yakuuna lahum alkhiyaratu min amrihim in arrinkooda ay kala doortaan ma samaysaa mise waad iska daysaa ayuha almu'min laa khiyaara laka amaama amri illaahi warasuulih ayatuha almu'mina laa khiyaara laki amaama amri illaahi warasuulih ruuxa iimaan kale rag iyo dumarba wax ikhtiyaara male iyo kala doorasho marka ilaahay iyo rasuulkiisu xukm ay gooyaan waayo addoon baa tahay addoonkuna allihiisa iyo rasuulkiisa waa inuu adeeco oo baari uu noqdo walaalayaal allah waxa uu aayaddaa ku tilmaamo uu yidhi ruux iimaanle uma cunanto alle iyo rasuulkiisu arrin markay xukumaan inuu kala doorto ee waajibkiisu waa inuu qaato ilaahay aayadda waxa uu ku gunaanaday waman yacsi allaaha warasuulah faqad dalla dalaala mubiina allah iyo rasuulkiisa ruuxa caasi ah ee u dhega nuglaan waayaa wuxuu hallaabay habow cad oon caad saarayn haadihi alaaya ilaahay waxa uu tilmaamay dadka iimaankali khiyaar inaanay lahayn mar haddii amarka alleh iyo amarka rasuulku uu hor yaallo waajibkuna uu yahay inay qaataan oo aanay ka baydhin waxaa aayadda alla ku sheegay almuujib lilistijaaba walmaanic min almucaarada sababtii waajibinaysay in amarka alle la qaatiyo amarka rasuulka wahwa aliimaan waa iimaanka wamaa kaana limuminin walaa mu'mina iimaanka ayaa keensanaya inaad qaadato oonad ka baydhin waxaa kaloo alla aayadda ku sheegay asabab almaanic min almucaarada sababta u diidaysa mu'minku inuu ilaahay ka hor yimaado waana waciidka iyo goodiga aayadda lagu gebagabeeyey waman yacsi illaaha warasuulah faqad dalla dalaala mubiina waayo aayadda waxa gunaanadkiiyo gebagabadeedii la yidhi ruuxa ilaahay iyo rasuulkiisa caasiya ee addeeci waaya waa ruuxa laabay hallowgaa cad ee aan shaki saar aan shaki ku jirin waxaanaynu ognahay wakullu dalaalatin fi nnaar baadi walbana ruuxa haddaanu waxa weeyaan ka toobadkeenin ama ilaahay subxaanahu wa tacaala aanu ka cafin dee qofku macsiyo kastuu gala iyo baadi kasta cidhibteeda iyo ma'aalkeeda dambe waa cuquubiya cadaab ciyaadan billaah marka waciidkaa iyo goodigaa aayadda lagu gebagabeeyey waa ta mu'minka u diidaysa inuu ilaahay iyo rasuulkiisa uu ka hor yimaado iimaanka aayadda lagu bilaabayna waa ta keensanaysa mu'minku inuu dhaga nuglaado walaalayaal waxaa kaloo alla u yidhi tabaaraka wa tacaala inamaa ka inamaa kaana qowla almu'miniin idaa ducuu ila allahi warasuulihi liyaxkuma baynahum an yaquuluu samicnaa waatacnaa waulaa'ika hum lmuflixuun waman yutic illaaha warasuulah wayakhsha allaha wayataqihi faulaa'ika hum alfaa'izuun ilaahay waxau uhi subxaanah inamaa kaana qowla almu'miniina idaa ducuu ila allahi warasuulihi liyaxkuma baynahum waxa uu ahaaday uun hadalka mu'miniintu wax kale maahee inamaadu waa xasri yacnii hadalka keliya ee u cunnamay ku hadlayaan waa kan uun ee ku kale ma aha waxaa dadka mu'miniinta ah hadalkoodu ahaaday uun wax kale maahee marka alla iyo rasuulkiisa loogu yeedho si ay u kala xukumaan ee la yidhaahdo wakaa xukumkii ilaahay iyo xukumkii rasuulku waxaa hadalkoodu uu yahay oo keliya inay yidhaahdaan samicnaa wa aطacnaa waanu maqalay xukumka ilaahay iyo xukumka rasuulka waananu adeecnay oo ficil ahaanna waanu u fulinay waayo maqalka keliya waxba kuu tari maayo ficil ahaan haddaanad u fulin oo aanad ku dhaqmin allah waxau uhi waulaa'ika hum lmuflixuun kuwaasi waa kuwa liibaanay damiirulfasligaas u dhaxeeya mubtadaha iyo khabarku waxa uu faa'iideynayaa xasri ay xasru lfalaaxi calaa haaulaa'i almadkuuriin waxaa liibaanta lagu gaar yeelay oy liibaani u soo hoyatay oo keliya kuwa tilmaantaa ku toosan ee allah iyo rasuulkiisa u dhaga nugul waxaa ilaahay ku sii akiday oo ku sii adkeeyey waman yutic illaaha warasuulah ruuxa allah iyo rasuulkiisa ateeca wayakhsha allaha wayataqhi ee allah subxaanahu wa tacaala dhab ahaan uga cabsada ficlan limaa amara wa tarkan limaa nahaa wuxuu faray isagoo yeelaya wuxuu u diidayna ka tegaya faulaa'ika hum alfaa'izuun kuwaasina waa kuwa liibaanay liibaanta dhabta ah walaalayaal haadihi alaayaat oo dhammaantood sifada ama wasfiga iimaanku uu ku sugan yahay waxa ay daliil u yihiin iimaanka aynu u nisbo sheeganaynae ilaahay inoogu nicmeeyey inuu keensanayo oo waajibaadkiisa iyo muqtadayaadkiisa ay ka mid tahay allaha aynu rumaynay iyo rasuulka aynu rumaynay sala allahu calayhi wasalam marka xaggooda amar inooga yimaado inaynu idhaahno samicnaa wa aطacnaa marka uu nahyi inooga yimaadana inaynu idhaahno intahaynaa yaa rabbanaa allahayow ka hadhnay oo samayn mayno nahyigana waa in sidaa la yidhaahdo amarkana waa in la yidhaahdo samicnaa wa aطacnaa oo la qaato ma aha in af ahaan loo yidhaahdo iyadoo ficil ahaan loo khilaafayo laakiin waajibku waa waxa uu yahay in ficilkeenna iyo dhaqankeennu uu yidhaahdo samicnaa wa aطacnaa inta afkeennu aanu odhan wa astaqfir اllah alxamdu lilaahi waxdah والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا ليال وحى الله لي تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما الله وحول جل شأنه فلا وربك rabbigaa baan ku dhaartay nebi moxamedow laa yu'minuun rumayn maayaan oo iimaankii dhabta ahaa ee laga rabay iimaankoodu noqon maayo waa qasamun bayna nafyayn waa dhaar laba nafyi u dhaxayso dhexdooda taal falaa warabbik laa yu'minuun waxaana ugu weyn oo ugu muhiimsan ana allaha yuqsimu binafsihi alkariimati almuqadasa in ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ku dhaaranayo naftiisa sharafta badan ee tahiran ayaa rabbi subxaanahu wa tacaala ku dhaaranaya falaa warabbik naf ilaah baa laga horraysiiyey waana lita'kiidi اlqasam si dhaartaa loo sii adkeeyo ilaahay markaa waxau ihi subxaanah falaa warabbika laa yu'minuun nebi moxamedow rabbigaa baan ku dhaartee rumayn maayaan xataa yuxakimuuka fii maa shajara baynahum ilaa adiga oo nebi moxameda ay kaaga xukun yimaadaan wax kastoo dhexdooda dhaca yacnii shajara waa ikhtilaaf iyo waxaad isku qabataan walidaalika sumiya shajaru shajara liikhtilaafi aqsaani waxaa geedka geed loo yidhi ee ashajar loogu magacaabay waa laamihiisa isweydaarsan ee isku cufan waxaa macnaha shajara markaa uu yahay wax alla wixii idinka muruga ee isdhex gala eed kala saari kari weydaan ilaa adnebiga iskula tagtaan uma laa yajiduu fii anfusihim xaraja mima qadayt dabadeed naftooda wax cidhiidhiya aanay ka helin oo diiqada waxaad xukuntay ee ay ku qancaan qanaaco taam ah wayusallimuu tasliimaa oo ay hoggaansamaan hoggaansan dhab ah oo aan soo laabasho lahayn ilaahay tabaaraka wa tacaalaa iimaanka dhabta ah saddex shardi buu ku xidhay bal u fiirsada shardiga koobaad waxa uu yahay altaxaakumu ila اllaahi wa rasuulih wax kastoo laysku qabto madax iyo mijaba culimo iyo caamo iyo cuqaal yar iyo weyn rag iyo dumar wax kasta oo laysku qabto oo inaga murga in horta layskula tago allah iyo rasuulkiisa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam markuu noolaa isagaa layskula tegayey maanta oo uu dhintayna sala allahu calayhi wasalam sharcigii lagu soo dejiyey ayaa nool oo dhexdeenna yaal waxa uu markaa shardiga koobaad uu yahay wax kasta oo laysku qabto in layskula tago ilaahay sharcigiisa sharcigii ilaahay nebi moxamed ku soo dejiyey sala allahu calayhi wasalam isaguu xakamka noqdo laga tago dasaadiir dasaatiirta ay dadku dhigteen iyo qawaaniinta wadciga ah waayo dadku waxa weeyaan nin walba wixii hawadiisa waafaqsanaa ayuu qortay oo qaanuunu ka dhigtay dadka hawadoodana ummadda ma kulmiso oo ummad isugu iman kari mayso laakiin ilaahay sharcigiisa ayaa ummadoo dhan kulmin kara shardiga koobaad xukumku inuu noqdo sharciga ilaahay oo meel kale aanu noqon shardiga labaad waa in xukumka ilaahay iyo xukumka rasuulka wixii ka soo baxay lagu qanco oo ruuxu haba u xukun tago shareecada laakiin waxa ka soo baxay haddaan qalbigiisu ku qancin weli iimaankiisu iimaankii la rabay ma aha waa inuu ku qanco hadday u macaanta iyo hadday u qadhaadhahayba shardiga saddexaad waa in wixii xukum ka soo baxay ee uu ku qancay uu fuliyo oo sidiisa ugu dhaqmuu ficil iyo waaqic u rogo waxa uu ihi sheekh cabdiraxmaan naasir asicdi tafsiirkiisa qayimka ah waxa uu yidhi altaxkiimu fii maqaami اlislaam wa nafyu اlxaraji fii maqaami اliimaan wاtasliimu fii maqaami اlixsaan waxa uu ihi taxkiimka marka hore ee wax laysku qabto ilaahay sharcigiisa in layskula tagaa waa fii maqaami اlislaam waa islaamkii iyo camalkii daahirka ahaa ee kaa muuqday dee adoo socdo sharcigii ilaahay xukum inaad ka dhigato waa daahirkii waana islaamkii wa nafyu اlxaraj fii maqaami اliimaan diiqadda iyo cidhiidhiga la diidee la yidhi waa inaanay ka diiqadoonna waa maqaamkii iimaanka oo caqiidadaada iyo qalbigaagu waa inuu ku qanco xukumkaa daahirkee soo baxay watasliimu fii maqaami lixsaan hoggaansankuna waa maqaamkii ixsaanka oo waxa weeyaan qofkii camalkaa iyo xukumkaa sidii ilaahay uu rabay waa inuu ugu caabudo rabbi oo uu ugu toosnaado ugu camal falo waxa uu sheekhu yidhi markaa saddexdaa qofka koobsadaa faqad istakmala maraatib addiini kulli waa qof derajooyinkii iyo maraaxishii ama maraatibtii diinta oo dhan dhammaystirtay walaalayaal haadihi alaaya waxay inagu waajibinaysaa wuxuu rasuulku xukumay inaynu xukum ka yeelanno walaalayaal waxa daahir ah oo had iyo jeer aan shucuuraa ama aan dareemaa dadku wakhtiyada ay joogaan isku mid ma aha meelaha ay joogaanna isku mid ma aha waxaana munaasabku ahaa meel walba iyo wakhti walba inaad ilaahay si u wada adeecdo oo meelna aanad o dhan ilaahay ou ku yeelay meelna aanad oo dhan ilaah ou ku diiday tusaale ahaan marka xaramka la tago ee ama la xajayo ama la cumraysanayo waxaa ummadda rag iyo dumar kaaga muuqanaysa hoggaansan dhammaystiran madaxa waxbaha saarina raggow waa laga qaadayaa dharka tolliinka ah xidhanin oo laba goo cadcad xidha waa la qaadanayaa cidiyaha ha iska gurin waa la joojinayaa cadar ha u dhowaanin waa laga dheeraanayaa dumarka niqaab iyo golofisa xidhanina way dhigayaan waxaad dareemaysaa marka mashaacirta muqadaska alla joogo sida loo dhega nugul yahay waxaa dadka hadalkoodu uu yahay labayk allaahumma labayk ilaahayow waanu ku yeelnay oo waanu ku ajiibnay hadalkaa carabkooda ka soo baxaya ayaa ficilkooduna waafaqsan yahay laakiin waxa ayaan daraa ruuxii halkaa ilaahay ku yidhi labayk allaahumma labayk ilaahayow waan ku yeelay hargeyse markuu yimaado hadduu yidhaahda ilaahayow waan ku diiday waa ayaan daro waa khasaare waxaa taa macnaheedu uu noqonayaa ruuxu halkaa inuu amarka ilaahay ku ilaaliyo halkaana aanu waxba iskaga tirin ka amarkiisa halkaa aad ku qaadanaysay amarkiisii uuni halkanna maanu oolin allaha aad xaramka ku caabudaysay xilliga inaad ku caabuddona miyaanay ahayn walaalayaal ruuxa waxaa u suurtagala isagoo mino iyo mashaacirta iyo musdelifo jooga ama carafaad inuu yidhaahdo oo maxaa ka macnaa maan iska cidiya ciddiyaha iska guro wuu odhan karaa waxaa suurtagala inuu yidhaahdo maxaa madaxan laygu diidayaa waan iska xiidhanayaaye ama koofiyad baan kuleylka ka xidhanayaa laakiin waxaan u odhanayn ilaahay baa kuu diiday markaa wuu ka joogsanayaa walaalayaa ilaahay halkaa kuugu diiday inaad cidiyaha iyo timahaba taabato haddaynu rag nahay halkanna wuxuu inoogu diiday garhkeenna inaynu taabanno waa ayaan daro halkaa adoo joogo amarkii ilaahay adeecaya halkan inaad ku caasido waayo aacada rasuulku waa aacada ilaahay aacada ilaahayna waa aacadii rasuulka waman yuic اllaha faqad aaaca rasul waman yuic الrasuula faqad aaaca allah aacada ilaahay waa min aacati rasuul sida aacada rasuulkuba ay u tahay min aacati اllaah walaalayaal nebigu salى اllahu alayhi wasalam waxa uu yidhi qasu shawaarib wacfu lixaa khaalifu lmushrikiin shaarubaha gaabiya ayaa nebi moxamed yidhi salى اllahu alayhi wasalam garhkana sii daaya mushrikiintana khilaafa waa khasaare iyo gaalo aynu ku dayanayno haddaynu shaarubihiina sii dayno garhkiina aynu gunta ku sinno waxaa walaalayaal mudan inaynu aada iyo aada u dareenno had iyo jeer waynu ka hadalnaa waanaynu soo celcelinaa waanaynu soo celcelin waayo waa amarkii ilaahay iyo amarkii rasuulka laakiin akhilmuslim waxaan kula jecelahay sidaan naftaada ula naftayda ula jecelahay adigana aan kuula jecelahay marka amar ilaahay laguu sheega ama amar rasuul laguu sheego hadduu shaki kaaga jiro bal horta baadh oo kutubta iyo sunnada eeg haddaad wax baadhi karto haddaanad baadhi karin bal cidda cilmi ku dheer wax weydii laakiin wallaahi uma wallaahi uma wallaah way xanuun badan tahay waana arrin daran adoo le nebi moxamed waan jecelahay haddana hadyigiisii uu ku toosnaa ee uu ku amray aayar inaad ka baydho sabab la'aan wax kuu kalifayaa iyada aanu jirin garhku waa quruxda ragga waana sunnadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo waxaynu dumarka ku kala baydhnay in marka garhka ay raggu sii daayaan shaarubahana gaabiyaan waa sunno rasuul waa amar ilaahay waa in la qaato oon la fudaydsan waayo diinteenna halka ugu sarraysa iyo halka ugu hoosaysaa waa wada muhiim ha kala adkaato ha kala derajo sarrayso laakiin mid la odhanayo tan iga daah ha la yska dhaafee ma jirto waa khatar haddaad sidaa tidhaahdo cadayga aad ku cadayeena sana dhaho suuliga sidaad u gelaysana dhaho aadaabta aad reerkaaga ugu tegaysana dhaho ilaa xukumka islaamka meel waliba oo diinta ka mida waa muhiim in lagu dhaqmo oo aan la dhayalsan waayo hadalka ilaahay iyo hadalka rasuulku ma fududa walaalayaal waxaa tusaalayaasha ka mid ah alisbaal dumarka waxaa la amray guntigooda inay dhulka jiidaan ilaan cidhibtoodu waa cawre ah raggana markii la yidhi cawradoodu waa maa bayna surati warukba xundhurta ilaa jilbaha inta u dhaxaysa waxaa loo sunneeyey inay guntigooda kuraamaha kor uga qaadaan oo sida fadliga badan leh kubka barhtankiisa ay gaadhsiiyaan hadday gaadhsiin waayaanna ugu yaraan waajibku kuraanta inuu guntigaagu ka sarreeyo kuraanta aanu hoos uga dhicin waa ayaan daro in dumarkii la yidhi jiidana ay guntigoodii iyagu waxa weeyaan kubka barhtankiisa ay gaadhsiiyaan ay kor u qaadaan raggii la yidhi kor u qaadana surwaalkoodu kabaha uu hoos marayo waa ayaan daro waana axkaamtii shareecada oo la isweydaariyey walaalayaal waxyaabaha isbeddelka dadku uu ka muuqdo waxaa ka mid ah sida halkaa xaramka iyo xilligaa aynaan isku mid u ahayn ayaa wakhtiyada khayrka badan ee ramadaan iyo wakhtiyada kalena aynu u kala duwannahay oo waxaad arkaysaa dadkii soo galay masaajidka oo mar alla markay rabadaan baxda aana dib u arkay rabbigii ramadaan la caabudayey isagunbaa shawaalna la caabudaya walaalayaal nebi moxamed wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam kama fi lmusnadi wasunani min xadiidi abi dar itaqi اllaaha xayumaa kunta war meel waloo aad joogto iyo wakti kastoo aad joogto ilaahay ka cabso xayumaa waa darfu zamaan iyo darfu makaan tusinaya cumuumu اlasminati waاlamkina meel kastood joogto iyo xilli kastood joogto walaalayaal diinteenna qiimaha badan ee aynu isku waaninanaa innakay sharaf inoo tahay madax iyo mijaba inaynu ku wada dhaqanno oo amarka ilaahay ee salaadda sidaad u fulinayso ka soonka aad u fulinayso kuwa kalena inaad u fulisaa innakay wanaag inoo tahay waayo allah yidhi jala jalaaluh yaa ayuha aladiina aamanuu idkhuluu fi silmi kaafa kuwa iimaanka laga helayow islaamka si dhammaystiran u wada gala dhinacna ha ka qaadanina dhinacna ha tuurina gaalada iyo mabaadidooda iyo dimuqraadiyadda laynoo soo waarido ayna tidhi waxa weeyaan axkaamta iyo xukumka iyo dhaqaalaha iyo siyaasadda meelo kale ka qaata laakiin xidhiidhka adiyo ilaahay idiin dhexeeye salaadda iyo cibaadada iyo inta masaajidka intaa kitaabka qur-aanka ha ka qaata laakiin allihii soo dejiyey wuxuu yidhi wax walba kaa ka qaata oo ha kala reebina walaalayaal waxaan ku soo gebagabaynayaa tusaalu ahaa garhka iyo guntigu laakiin diinteenna war meel wal oo ka mida ood maalin maqashay xujay kugu tahay haddaad ku camalfali weydo ogow ilaahayna waa kaala xisaabtamaya wax alla waxay ku yeelayso oo kaa dhinmaya ama kugu dhacayaana ma jiro shaydaan baa inoo waxyoonaya markaasuu odhanaya haddaad sidaa yeesho oo sida sidaasi kugu dhici mayso sow shaqadaada waayi maysid sow lagu odhan maayo waa gadheertii sow argagixiso lagugu tuhmi maayo islaamnimada iyo iimaankaagu wax kastoo lagugu tuhmo iyo diintaada ha uga tegin walaalayaal waxaan aad iyo aada ugu celcelinayaa diinteenna aynu ku wada dhaqanno ilaah iyo rasuulkiisana aynu baari u noqonno jannaynu ku rabnaa cid kale waxba kaga dooni mayno tusaalayaal saxaabadii rasuulku siday ahaayeenna in sha allahu tacaala jimcayaasha dambe ayaynu ka hadli doonaa walaalayaal anoo idinku dheereeyo waxaan ku soo gebagabaynayaa waxaa inala jooga maanta qolo walaaladeenoo marti inoo ah waxaanay ka socdaan qof walaalkeena oo uu la kulmay ama ku dhacay shil baabuur oo qaarkaa dambeoo dhammi uu baktiyey sawiradiisi iyo waraaqihiisii halkaa waa kuwa yaalla kolley masaajidada ayaa wax looga gurayaa waxau ahaa nin weliba reer dhan hormood u ah isagiina dhulka ayuu yaallaa reerkiina waa tacbaan laakiin waxa ugu sii daran in isaga dhakhtar dibadeed loo qaado sadaqaduna waxay noogu filan fadliga ay leedahay waa waxa aad maalinta bacadka iyo bannaanka la taagan yahay hadhka kuwa ah waa waxa naarta xijaabka kaaga noqon kara ittaqu naara walow bishaqi tamra waa waxa ilaahay subxaanahu wa tacaala aad ku harhsan karto hadhkiisa maalinta aanu hadh kala jirin waxa weeyaan sadaqadu qiimaha iyo wanaagga ay leedahay isku sheegi mayno waa naftaada ka qaad oo naftaada u qaad oo sanduuqa aakhiro wax hanti kuu noqda lama huraana dhigo walaalayaal salaadda markaynu tukanno odayaasha sharafta leh ayaa kici doona oo arrinta sii balballaadhin doona dhallinyarteenuna hareeraha ayay ka kici doonaan waxaad baxsanayso ha yaraysanin shilinna ha noqdee ilaahay agtiisa waa ku wenya qofkaa walaalkaana naxariista aad u naxariisanayso ilaahay baa kuugu naxariisanaya walaalayaal marka wixii aynu awoodi karro aynu walaaladeenna waxina soo mooday aynu ku tarro wafaqa allahu ljamiic lmaa yuxib wayardaa rabbana aatina fi dunya xasana wfi اlآkhiraةi xasana wqina cadaab الnaar wslى اllahuma wslm عlى nabiyina muxamed wعlى alih وsaxbih wslm alxamdu lilah